maanta waa maalin aada u weyn oo ka mid ah maalmihii badnaa ee ka soo bilowday bishii julaay oo aanu bilownay geedi socodka doorashooyinka iyadoo lasoo gaaray xilli gebagaba ah inta badan gobollada doorashooyinka lagu qabanayay deegaan doorashooyinka xarumaha dowlad goboleedyada oo ay maanta ay gaartay in tirada golaha shacabka ee la doortay ay gaarayaan saddex dalool oo laba dalool oo ah tira ku filan in doorashooyin tiro ku filan in baarlamaanku uu ku fadhiisan karo inkastoo ay noo dhiman yihiin gobollada waqooyi ee soomaaliya somalilan sidoo kaleeto waxaa maalin weyn ay u tahay maanta in doorashadii ugu horreysay sida guddoomiye ku-xigeenka ay sheegtay ee ka dhacdo caasimadda dalka ay maanta ka dhacayso doorashadaas oo lagu dooran doono xarunta gaadiidka booliska laba kursi oo ka mid a kuraasta ay leeyihiin beelaha dir surre iyo banaadiri kuraasta banaadiriga ee reer faqi